tuulada xuddaroodise waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoostega degmada mahadaay waxaa maalmihii dambe dadka deegaanka ay la daalaadhacayeen xanuuno ay ka mid yihiin jadeecada iyo dumada oo ilaa iyo haatan ay u geeriyoodeen laba carruur ah xasan maxamed abuukar oo ah guddoomiyaha tuulada xuddaroodise ayaa ka hadlaya xaaladda hadda taagan ee tuulada gudaheeda ka jirta
tuulada xudur ciise ee degmada mahandaay dhibaatooyinka hadda alxamdulilahi waa iska caymanaa xilligii guga lagu jiraa waa dareemi kartaa webiga shabeelle biyo uu bixiyaa meelaha hareysan waxaa jira cudurkan malaariyada iyo kaadi dhiigta iyo hadduu ilaahay kuu diidin iyo iyo jadeeco oon saas lacga badnayn
waa gartay xanuunadaasi goormay ka dilaaceen tuulada
iyo hadee bishaan hadda aan ku jirno oo dhamaadka oo dhan waa nala jiraa caruur labe caruur labe waa u geeriyootay waxna hadda waa jiifaan dabeecada ha ilaa hadda dadna daalaadhacaa jiro alxamdulilah
haye ilaahay inta u keena shukri waay waa gartay dadka marka xanuunada jadeecada iyo duumada haayo halkay geysaan mise xarunaa ku taala tuulada
tuulada xarun kuma taalo buur fuule xarun ku taala xudur ciise xarun kuma taalo waxaan geynaa buur fuule amba mahadey hadda culeyskaynu wixii ka batana jawharan lasoo aadnaa hadda un jadeecadu ma helin daawadeeda ma helin oo wax gargaar wado qayldhalaantayna ay gaartay oo naaga soo jawaabana ma jiraan ilaahay aan jawaab ka sugaynaa midda kale waxaa jira waxa waaye dadku deegaanku ma helin waaga daawo amba ha noqoto jadeecada amba ha noqoto malaariyada amba ha noqoto kaadi dhiigta walow m c hjadaas ay dadka la aadayaan oo m c h kuna mar waa dareemi kartaa hooho dadkaa ka badanaa maalmaha qaarkood wixii daran oo jadeeco oo kale waa la qabanaa kii kaadi dhiigi waa iska soo noqonaa kasoo xanuunkiisii qaba waxa waxaan codsanaynaa hay-adaha caalamiga hay-adaha caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa inay gargaar nala soo gaaraan daawooyin nala soo gaaraan caruurta oo maaragtay da-doodu yar tahay jadeecada hayso ilaahayaa daawo leh in wax dhabiibi loo helo ay naga kaalmeeyaan dhinaca daawada saasaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga caafimaadka waan u baahannahay xarun caafimaad oo ay tuulada leedahay oo wixii maaragtay dhiigjoojina amba caafimaad taama inaan helno maxaa yeelay ma laha tuulada center ma laha goob caafimaad ma haysano in goob caafimaad hay-adaha caalamiga ay nagu garab galaan si oon maaragtay caruurta tabarta darana waalidiintooda oo dhaqaale xumada hayso si ay ugu kaalm ay gargaar degdega ugu helaan xilliyada xagaaga ah xilliyadani oo kale dadka dega tuulooyinka hoos yimaada jowhar iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxaa soo food saara xaalado caafimaad daro oo qawowaha soo dugaashada